رزقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك وجودك ومنك يا لطيف darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda toban iyo shanaad min suurati aali cimraan qaala allahu tacaala qul a unabbiukum waa suurati aali cimraan qul a unabbiukum bikhayrin min dalikum liladiina اttaqow cinda rabbihim jannaatun tajri min taxtiha alanhaaru khaalidiina fiiha waazwaajun mudahara waazwaajun mudaharatun waridwaanun min allah wallahu basiirun bilcibaad waxaa inoo soo dembaysay dersigii hore wallaahu cindahu xusnu lma'aab waxaa ilaahay agtiisaa marjic wanaagsan marjici wanaagsanaabaa marka laynoo caddaynaya marjica wanaagsan oo ilaahay agtiisaa ayaa laynoo bayaaninayaaoo qul waxaa dhahdaabaa layidhi nebiyullaahi moxamedow calayka asalaatu wasalaam a unabbi'ukum ma idiin warramaa a unabbi'ukum ma waanan idiin warramayn bikhayrin mid ka khayr badan min daalikum kiinaa isaga ah mid ka khayr badan arrimahaas dadka loo qurxiyey zuyina linnaas waxyaalihii dadka loo qurxiyey oo xubushahwaadka ahaa oo dumarka laga bilaabay min annisaa'i waalbaniina lixdii shay oo aynu soo qaadannay arrimahaas wax idinka khayr badan ma waana idiin warramayn marka istifhaamku waa taqriiri oo inaadan noo warramin iska dhaafin noo warran weeyaan noo sheeg ma waanan idiin warramayn bikhayrin mid ka khayr badan min daalikum kiinna isaga ah oo laydiin qurxiyey oo idin mashquulinaya waa tanaa marka kii ka khayr badnaa liladiina kuwiiba u ahaaday ittaqow cabsaday cinda rabbihim rabbigood agtoodana ugu ahaaday jannaatun jannooyin liladiina kuwii waxaa u ahaaday ittaqow dhowrsaday oo cabsaday cinda rabbihim rabbigood agtiisa waxaa ugu ahaaday jannaatun jannooyin jannooyinkaasoo tajrii ay dareerayso min taxtihaa min taxti ashjaarihaa wa qusuurihaa qasriyaasha meeshaa ka dhisan iyo geedaha halkaa ku beeran hoostooda waxaa dareeraya alanhaaru webiyaal webiyaashii afarta ahaa oo mid malab ah wa anhaarun min casalin musafa mid caano ah ya min labanin lam yataqayar dacmu wa anhaarun min khamrin ladatin lishaaribiin wa anhaarun min casalin musafa webiyaashii yaa wanaagsanaa malabkii saafida ahaa macnaha ku jireen caanihii aan isbedelayn khamradii wanaagsanayd oo xalaasha ahayd oo midaan adduunka aan ahayn webiyaashaas baa meeshaa dareeraya khaalidiina xaalay ku waarayaan fiihaa jannadaas jannaadka dhexdooda way ku waarayaan abadal aabaad weligeedba halkaasay ku waarayaan oo marka hore ay gelayaanba waxay qadaranayaan inaan weligood laga saaraynin ilaa awal baa loo soo sheegay waaswaajun xaasasna waa u ahaaday jannaatun baa u ahaaday liladiina taqow cinda rabbihim jannaatun baa u ahaatay waaswaajun xaasasna waa u ahaadeen aswaajtaasoo mudaharatun la dahiray daahiraatun lama dhihin waxaa la yidhi mudaharatun la dahiray xaasas wasakh iyo najaaso iyo qubus iyo xumaan oo dhan laga nadiifiyey ayay leeyihiin wax kastoo xun mid xisiya iyo mid macnawiyaba aan shaqo ku lahayn ilaahay ka nadiifiyey oo waxa weeyaan dadka halkaa jooga ee ahlu jannaha rag iyo dumarba gaar ahaan hadda gabdhahan iyo xaasaskan ahlu jannada ah waxa weeyaan waxyaalaha binu aadamka adduunku markuu joogo ka yimaada ka imaan mayaan waxa weeyaan kaadidii baan imaanayn wixii gadaal ka imaanayay baan imaanayn xaydkii baan jirin nifaaskii baan jirin wax kastoo dumarka adduunka soo wajaha wax shaqaa kuma laha waxa weeyaan aswaajun mudahara aswaaj la dahiray weeyaan waxay kaloo leeyihiin waridwaanun baa u ahaaday raalli ahaansho oo min allaahi ilaahay xaggii ka ahaaday yaa raalli noqday raalli ahaanshahaas xaggee ka yimid waa min allah waridwaanun raalli ahaansho weyn oo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaadayna way leeyihiinoo haddee ridwaankaasi waxa weeyaan xadiidkii sida uu tilmaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkaasoo bukhaari iyo muslimba ay soo saareen ilaahay wuxuu dhahayaa uxillu calaykum ridwaani waxaan dushiinna ku dejinayaa ahlu jannow raalli ahaanshahayga falaa askhadu calaykum bacdahu abada raalli ahaanshahaas gadaalkiis dib dambe idinku caroon mayo caro dambe oo ilaahay xaggiisa idinkaga imaanaysaa ma jidho wallaahu ilaahayna basiirun ilaahay mid arkaya weeye caliimku ah bilcibaadi addoommadiisa ayow ilaahay basiir ku yahay caliimna ku yahay axwaasha addoommada ilaahay mid og weeyaan mid basiiroo arkaya weeyaan markaas qof kasta wuxuu mutaysto ayaa la siinayaa kuwaa mutaqiintaa marka waa la sii caddaynaya dadkii mutaqiintaa ilaahay ka cabsaday waay baa waxaas leh waxaan adduunka lagu mashquulayana taas baa ka wanaagsan alladiina kuwii weeyaan mutaqiinta alladiina kuwii weeyaan ama alladiina liladiina kuwii waxaa u ahaaday yaquuluuna liladiina kuwii weeyaan yaquuluuna odhanayey ama alladiina kuwii weeyaan mutaqiintu yaquuluuna ku qowlaya rabbanaa yaa rabbanaa rabbiga nagiyow innanaa hanagu aamannaa waannu rumaynay adigaan ku rumaynay kutubtaada ayaanu rumaynay rusushaadana waa rumaynay rabbanaa yaa rabbanaa rabbaga negiyow innanaa anagu aamannaa waannu rumaynay waxaannu rumaynay arrin kasta oo in la rumeeyo la yska dalbay faqfir lanaa ilaahayow noo dhaaf dunuubanaa dunuubtayada ilaahayow noo dhaaf waqinaa ilaahayow naga dheeree cadaaban naari naarta cadaabkeedana ilaahu naga dheere ilaahu naga dheere naarta cadaabkeeda innagana allahayna ka dheereeyo faqfir lanaa dunuubanaa ilaahayow dunuubtayada noo dhaaf oo naga astur waqinaa ilaahayow naga dhowr oo naga dheeree cadaaba annaari naarta cadaabkeeda raxmadaada iyo fadligaada ilaahu nooga najee oo naga badbaadi alsaabiriina wasaadiqiin waxa weeyaan kaba goosooo alsaabiriina amdaxu waxaan ammaanayaa alsaabiriina kuwa saabiriinta ah waasaadiqiina maxay saabiriin ku yihiin kuwa hore waxa ba'siga iyo dhibaatooyinka dhacaya kuwa ku sabra sabirka noocyadiisii daacaday ku sabrayaan waxay ku sabrayaan waxyaalaha ku duldhaco oo dhibaatooyinka waxay ka sabrayaan macaasida iyo xumaha sabirku waa saddexdaa nooc wey alsaabiriina amdaxu waxaan ammaanayaa oo ammaan mutaystay alsaabiriina kuwa saabiriinta rag iyo dumarba iyo wasaadiqiina kuwa ka run sheegaya iimaankooda kuwa ka run sheegaya dayib iyo walqoonitiina kuwa mudiiciinta ah oo ilaahay adeeca markay dhibaato ku sugan yihiin iyo markay barwaaqaba ku sugan yihiin dad waxaa jira markay dhibaatoodaan keliya ilaahay adeeca oo markaa soo noqda markay barwaaqaysan yihiinna ilaahay halmaama marka qaanitiin waxaa la yidhaahdaa kuwa ilaahay adeeca fi shiddati waraqaa barwaaqada markay ku jiraan iyo markay dhibaatada ku jiraanba ayib wlmunfiqiina kuwa bixiya xoolaha ilaahay siiyey meelaha khayrka ku bixiya kuwaas ayaan ammaanayaa weeye oo ammaan mutaysay iyo wlmustakfiriina kuwa istikfaarta dalba bil asxaari aroortii aroorada hore hiraabta hore yaa waktiga hore oo waqtu saxarka la yidhaahdo intaan waagu beryin oo salaada subaxa oogu uusan beryin horteed kuwa ilaahay dartii inta u kaca cibaadaysta oo daacaysto ilaahay u istikfaarsada kuwaas ayaan ammaanayaa kuwaasaana mutaqiina macnaha weeyaan markaas waa dadka wanaagsan oo tilmaamahan iskale weeyaan wakhtigaas waxaa loo khasisay oo waqtul asxaarka ah oo weliba istikfaarta loogu khasisay waa waqti ducadu in la aqbalo ay u dhowdahay waa waqtiga ducada aad loo aqbalo waa waqti naftu ay saafi tahay oo mashquulkii adduunku waagu ma beryiinoo weli uusan dhex gelinin waa waqti qof ruuxdiisii iyo wuxuu akhrinayo iyo tadabburkiisu oo macnaha u joogo oo u jamacsan yahay waa waqti laakiin cibaadadu dhib badan tahayoo nafta kici kadha oo xilligaas maaragtay ilaahay tuugaysaay ay ku dhib badan tahay oo dadku aysan wada awoodin sidaa darteed baa aqbalka ay u dhowaan badan tahay ibnu kasiirku wuxuu yidhi cabdulaahi ibnu cumar ayaa hameenkii oo dhan tukan jiray saacado ka mid a markaasuu xoogaa markuu saa u jiibsado wuxuu dhihi jiray ninkii naafic la dhihi jiro cilmiga uu beri jiray bu wuxuu dhihi jiray hal jaaa saxar waa saxarkii waqtu saxarkii ma yimid aroortii hore waaga berigana ka horraysay ma la gaaray markuu yidhaahdo nacam waa la gaaray markaasaa cabdulaahi bin cumar aqbala cala ducaa'i ducada u qaabili jiray walistikfaari istikfaarta u qaabili jiray xataa yusbix ilaa uu ka waaberisanayo oogu u baryayo dadkan lagu leeyahay walmustakfiriina bilasxaari waa dad waxaa ka mid a hameenkii inta soo cibaadaysteen bay markaas iyagoo caawa tukaday oo tahajud sameeyey oo qur-aanka akhristay oo ilaahay yaa isku xidhay bee misna hameenkii aakhirkiisii waxay dhahayaan ilaahadow annagu waxaan la nimid hadde inay naga meel marayaan iyo inaan sidii saxda ahayd ula nimid annagu ma ogine astikfaartay daldalayaan waa dadkii cibaadaysanayey walmustakfiriina bilasxaar kiraabta hore iyagoo caawa cibaadaysay beebisna leeyihiin ilaahayo noo dambi dhaaf waxaan la nimid waxay ahaayeen haddii adigaa ku cilmi leh innala ka aqbalay iyo in kale ma ogin inaan sax ula nimid iyo in kale ma ogin ilaahayo gelabgelab baan iska nahaye ilaahu naga aqbal bay dhahayeen walmustakfiriina bilasxaar kiraabta hore kuwa istikfaarsaday wey waqtigaasina waa waqti aad iyo aad u cajo badan oo aad iyo aad la iskugu boorinayo in ma garanaysaa cibaadada lala yimaado oo ilaahay la baryo subxaana wa tacaala markaa meeshaa waxaa ka soo baxay dadka wanaagsan tilmaamahaas bay leeyihiin tilmaamahaas waaweyn ayay leeyihiin tilmaamaha dadka laga helo waa dadka muttaqiinta ah ee wanaagsanee shan tilmaamood weeye sabir waa in laga helo saddexdiisa noocba dayib sidqina waa in laga helo oo runsheeg ay ka run sheegayaan iimaankooda waa in laga helo qaanitiin waa inay yihiinoo daacada waa inay daa'imaan waa inay mudiiciin yihiin oo khushuuc iyo khuduuc dad leh waa inay yihiin oo arrintaasina waa lubbulcibaada cibaadadaba dhuuxeedi weeyaan midda afraad waxaa weeye waa dadka wax bixiya xaggee wax ku bixinayaan meelaha khayrka ayay wax ku bixinayaan ama wax waajiba ha bixinayeen ama wax sunnaa ha bixinayeen midda shanaad oo lagu khatimayna waxa weeyaan alistikfaar bilasxaar kiraabta hore arooraha hore kuwa istikfaarsada salaatuleyl iyo tahajud la yimaada wakhtigaasoo wakhti aad iyo aad u cajo badan ah oo toobadkeenka iyo allabariga iyo ducada la aqbalo xilligaa weeyaan waxaa lagu leeyahay istikfaartaas carabka keliya lama rabo qofkiioo dembigii gacnaha kula jira oo haddee raba markuu waagu baryo inuu dembi kale u jarmaado lama rabo waxaa la rabaa istikfaartaasi inaysan carabka keliya ahayn ee qofka isagoo istikfaaranaya dembigiina weli ku dhex jira kalmustahzi'i birabbihi rabbigii mid ku jeesjeesaya oo kale weeye ilaahu ii dambi dhaaf astakfirullah dembigiina gacanta kula sii jiraa taa lama rabo ayib ee waxaa la rabaa qofku inuu ka fuqo dembigii istikfaarsadana waa la rabaa ayib tilmaamaha wanaagsan kuwa ku tilmaaman ilaahay hayna ka dhigo subxaana wa tacaala qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi shahid allahu annahu laa ilaaha ilaa hu shahid allahu ilaahay wuxuu markhaanti kaca annahu xaaliya shaaniya laa ilaaha ilaah kaloo xaq lagu caabudaa inuusan jirin ilaa huwa isaga mooyaane ilaahay wuxuu ka markhaantiyahi oo markhaanti kacay shahid allaahu waxaa halkaan la isku tusaalaynayaa cilmiga wanaaggiisa iyo sharafta uu leeyahay sida aayadda gadaalkeeda aan ku gaarayno ilaahay wuxuu caddeeyey shahid allaahu uu markhaanti kacay oo addoommadiisana ogeysiiyey annahu xaaliya shaaniye laa ilaaha ilaah kaloo xaq lagu caabudaa mawjuudu inuusan ahayn ilaa huwa isaga mooyaane waxaa ilaahay markhaanti kacay ummaddana u caddeeyey ilaah kale oo xaq lagu caabudaa inuusan jirin isaga mooyaane isaga waaxidulaxadkaa mooyaane waalmalaa'ikatu malaa'igtiina way markhaanti kaceen shahidat lmalaa'ikatu wey malaa'igtiina iyaguna way markhaanti kaceen inaan ilaah kaloo xaq lagu caabudaa jirin ilaa huwa isaga mooyaane wa ululcilmi cilmiga kuwa u saaxiibkaana iyaguna waxay markhaanti kaceen waxdaaniyada ilaahay marka ahlucilmiga balaarag meesha lagu cadfay ee shahid allaahu annahu laa ilaaha ilaa huwa waalmalaa'ikatu halkaasaa lala xidhiiriyado wa ululcilmi baa layidhi kuwa cilmiga u saaxiibkaana iyaguna arrintaasay markhaanti kaceen laa ilaaha illa qaa'iman xaaluu yahay ilaahay mid u qumaya bilqisdi cadaaladda waxay ka dhigan tahay xaala kownihi muqiiman ilaahay xaal uu yahay mid macnaha u qumaya oo oogaya bilqisdi cadaaladda waxa weeyaan cadaaladda waa maxay dadka cimriyadooda sida loogu qaybiyey arsaaqda sida loogu qaybiyey cilmiga arsaaqdoo ka jira waxyaalahaasoo dhan waxa weeyaan ilaahay cadaalad ayuu subxaanahu wa tacaala ku maamulay laa ilaaha ilaah kaloo xaq lagu caabudaa mawjuud maaha ilaa huwa isaga mooyaane waxa weeyaan laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi ilaa hu waxaa jira kuwo kaloo waxyaalo baatil ah ilaahya ka dhiganaya laakiin xaq dee laguma caabudo kuwaas alcasiizu ilaahay allaha qaalibka weeyaan alxakiimu ilaahay weeyaan allaha falsan oo shay kasta meesha u laa'iqa ah allaha dhiga weeyaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi inna addiina diinka la jireeyey ee maqbuulkaah cinda allaahi ilaahay agtiisana diinka ah inna addiina diinku cinda allaahi ilaahay agtiisana diinihi alislaamu islaamnimada weeyaan diinka la jideeyey ilaahay agtiisa la aqbalayo waa islaamnimada diin kale oo aan islaamnimo ahayn oo ilaahay ka raalli yahay ma jidho wey inna addiina diinku cinda allaahi xaal u ahaadayna waa xaalayn ka dhah ilaahay agtiisa alislaamu waa islaamnimada wey hogaansanka iyo diinulislaamka weeyaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wama ikhtalafa ismaysan khilaafin alladiina kuwii uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka kuwii la siiyey isma diidinoo isma afgaran waayinoo isma khilaafin ilaa min bacdi maa jaa'ahum alcilmu cilmigu intuu u yimid oo soo gaaray dabadeed mooyaane markii cilmigi u yimid ayay iskhilaafeen marka waxaana lagu tusinayaa xumaanta ay leeyihiinoo waxaa lagu tilmaamay hadda kitaabna waa la siiyey oo waxa weeyaan wamakhtalafa isma khilaafin alladiina kuwa uutuu la siiyey alkitaaba oo kitaab baaba la siiyey maxaa khilaaf keenay war kuwii kitaabka la siiyey oo garanayey yaa oo aysan jahligu hayn ismaba khilaafin ilaa min bacdi maa jaa'ahum alcilmu cilmigu inta u yimid dabadeed mooyaane cilmigaas waa maxay arrinta ka hadlaysa islaamnimada nebi moxamed nebinimadiisa calayhi salaatu wasalaam arrimahaasoo dhan intay ogaadeen aayaadka baahirada iyo xujooyinka qaadicaadka ay ogaadeen ka bacdi ayay iskhilaafeen marka iskhilaafkoodu aqoon darra maaha waxa weeyaan masale ka qarsoontay maaha shubha ku timid maaha ee maxay tahay ilaahay baa inoo tilmaamaya bagyan xasad dartiis oo baynahum iyaga dhexdooda ahaaday bagyan baynahum waxa weeyaan khilaafka kitaab baaba la siiye kitaabku dhibta ma watee sababtay isku khilaafayaan waxa weeye waa bagyan xasad dartiis oo baynahum iyaga dhexdooda ahaaday oo maxay raadinayeen waxa la yidhaha xubu ri'aasa madaxnimo jacayl ayay raadinayeen markaasaa mar haddii meesha madaxnimo jacayl timaado dad badan baa isnaca waa la isku xasdaa waa xasadkuna waa sifo xun weeyaan qofka xaasidka ee wax xasdayaay waa qof ilaahay qismadiisii iyo wuxuu maamulay aan ku raali noqon qof ilaahay wax siiyey buu xasdayaayoo wuxuu leeyahay munaasab ma ahayn in la siiyo alla maxaa kan loo siiyey marka taa lama ogola nicmadii ilaahay qofkaan siiyey buu u quuri la'yahay dayib midda kale qofka xaasidka camalka saalixa iyo waxa uu la imaanayo dhan xasadkaasaa ka baabi'inaya oo waxa weeyaan xasadku yaakul xasanaat xasanaadkiibuu cunayaa kamaa taakulu naaru lxadab sida dabku u cuno xaabada lagu shiday baa qofkan xaasidkaana camalkiisi wanaagsanaa waxaa baabi'inaya xasadkaasa ka baabi'inaya waa sifo xun ilaahay hayna ka badbaasho ha layska ilaaliyo qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waman yakfur qofkii ka gaalooba biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa fa ina allaha ilaahay sariicu lxisaabi xisaabkiisu midkou degdeg badan yahay weeyaan arrinkan waa waciid iyo macnaha goodi iyo tahdiid qofkii aayaadka ilaahay ka gaalooba aayaadku waa kuwo tanziiliya iyo kuwo kowni ah aayaad kowniyaa jira oo muuqanaya iyo aayaad ilaahay soo dejiyo subxaanahu wa tacaala kay doona aayaadku ha noqdeena qofkii ka gaalooba kaafiriintuna waa badan yihiine fa ina allaha ilaahay sariicu lxisaabi waa goodi hade haddaa saa qofkaas sameeyey ha ogaado ilaahay inuu yahay mid xisaabkiisu degdeg badan yahay kufrigiisana laga abaalmarin doono qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi fain xaajuuka nabiyullaahi muxamedow calayka asalaatu wasalaam haddii ay kula murmaan xaajuuka fain xaajuu hadday murmaan doodaan ka adiga hadday kula murmaan oo maxay kaala murmayaan diinta islaamka shanigeeda hadday kaala doodaan oo kula murmaan faqul waxaa dhahdaa aslamtu anigu waa hogaamiyey wejhiya wejigayga lillaahi ilaahay baan u hogaanshay oo u dhiibay wejigaa la cabiray waa min tacbiiri ljuzi wa iraadat lkulli xubin baa la cabiray laakiin waxaa loo jeedaa qofkoo dhan anoo dhan ilaah baan isku dhiibay weye aslamtu wejhiya wejigayga waxaan u hogaamiyo u dhiibay lilaahi ilaahay baan u dhiibay ayib dhammaantay ilaahay baan u hogaansamay cibaadadayda ilaahay baan u khaas yeelay wax shariiga ilaahay male saaxibatan walaa waladan ma laha waman ittabacnii waman axadkii ittabacnii aniga iraacayna ilaahay buu isna isku dhiibay oo waxay ka dhigan tahay aniga iyo kuwa iraacayba oo islaamnimada igu raacay millatul islaam soo galay iyaguna mustaslimuun kuwa isdhiibay weeyaanoo ilaahay u hogaansamay weeyaan amarkiisa wamankiina ilaahay buu isku dhiibay ittabacnii aniga iraacay waqul waxaa dhahdaa nabiyullaahi muxamedo calayhi asalaatu wasalaam liladiina kuwii waxaa u dhahdaa uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka kuwii la siiyey waa yahuudiya nasaaro iyo xataa labadii ahlu kitaabka ahaa kuwaa waxaa u dhahdaa iyo wlummiyiina iyo kuwii ummiyiintahay waxna aan qori jirin waxna aan aqrin jirin waa carabti yahuudiya nasaare iyo carabti waxaad u dhahdaa a aslamtum aslamtu waay maxay tahay aslamtu war ma hogaansanteen aslamtum ma hogaansanteen mise weli maydnaan hogaansamin aslamtumtaa marka waxaa looga jeedaa hogaansama aslamtum ma hogaansamteen waxay ka dhigan tahay war hogaansama oo ilaahay isku dhiiba oo kufriga ka baxa oo diinul islaamka raaca oo qaata fa in aslamu marka hadday hogaansamaan oo islaamaan faqad xaqiiqe ihtadow kuwaasi waa hanuuneen sidaas bay ku wanaagsanaadeen naftoodiibay anfaceen baadinimadiibay ka baxeen hanuunkiibay u baxeen mugdigiibay ka baxeen nuurkiibay u baxeen wainta wallow hadday jeensadaan oo diidaan inay hogaansamaanna fainnamaa calayka adiga dushaada waxaa ahaaday albalaaqu gaarsiinba adiga dushaada ahaaday inaa adigu gaarsiisid nabi allow calayka asalaatu wasalaam ayaa dushaada ummadda inaa xaqa gaarsiisay tabliiq waa gaarsiin gaarsiin baa adiga dushaadaa taas baa lagugu mashaqeeyey waxay ka dhigan tahay nebigu markii uu arko ummaddiisii oo qayb ka mida aysan iimaanka qaadan welwel iyo welbahaar iyo xusni baa qaban jiray marka tasliyaa la yidhaahdaa nabigaa loo tacsiyaynayaayoo la dejinayaayoo la qaboojinayaayoo adiga hawshaadi waa ka soo baxday weeye fa innamaa calayka albalaaq adiga dushaada gaarsiinba ah hidaayada qofka qalbigiisa in la geliyo ilaah baa taa awooda taas ilaahay baa iska leh ayib wallaahu ilaahayna basiirun mid arkaya weeye oo caalim ku ah bilcibaada addoommadiisa oo axwaashoodao dhan ilaahay waa la socdaa waana ku abaalmarinaya subxaanahu wa tacaala waxaa la yidhi aayaddan markuu nebigu akhriyey calayhi salaatu wasalaam oo ahlu kitaabka ku akhriyey waxay dhaheen aslamna aslamtu markii la yidhi aslamnaa bay dheheen waanu hoggaansan markaasu wuxuu ku yidhi nebigu yahuud nebi ciise inuu yahay kalimatullaahi wa cabduhu wa rasuuluhu ma qiraysaan waxay dhaheen mada macaadallaahi ma jidho waa ilaahay baanu ka magangalnay bay dheheen waa diidna bay dheheen taas nasaarow la hadlo wuxuu ku yidhi ma qiraysaan idinku nebi ciise cabdullaahi wa rasuuluhu inuu yahay uusan ilaah ahayn iyo waxyaalaha kale ay sheegsheegaysaan iyana waa diideen ayb markaasaa ilaahay soo deji wuxuu yidhi intaan dambe waxaa la yidhi wa in tawallow hadday jeensadaan oo diidaan fa innamaa calayka albalaaq adiga dushaada gaarsiin baa ah waxa weeyaan wallaahu ilaahina basiirun bilcibaad addoommada mid arkaya oo caalimku a ilaahay weeyaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi ina aladiina kuwa ina aladiina kuwa yakfuruuna ka kufrinaya billaahi ilaahay kuwa ka kufrinaya ina aladiina kuwa yakfuruuna ka kufrinaya biaayaatillahi ilaahay aayaadkiisa oo beeninaya oo wayaqtuluuna laynaya annabiyiina nebiyaashana laynaya biqayri xaqin xaalay ku sugan yihin iyo xaqdaro xaq qayrkiisa xaqdaro awal baan marnaba nebiyaal xaq lagu laayeene xataa iyagu say aaminsan yihiin baa ay layntaasi og yihiin inay xaqdarro tahay weye ee marnaba nebi lama dilo xaq iyo xaqdarro midna waa biqayri xaqi oo wayaqtuluuna laynaya oo waxay ambiyaday laayeen waxaa ka mid ahaa nebiyullaahi zakariya iyo wiilkiisa nebiyullaahi yaxyaa iyo ambiyo kaleba waa laayeen baa layidhi ibnu kasiirku wuxuu leeyahay reer bani israa'iil waxay laayeen maalin gelinkeedu hore saddex boqol oo nebi ayay dileen ayib wayaqtuluuna laynaya kuwa laaya aladiina kuwa ya'muruuna amra dadka bilqisdi cadaaladda dadka cadaaladda dadka amra ee xumaha ka reeba wanaaggana amra kuwa laynaya dad badan baa dacwada iyo diinta loo laayay iyagoo wanaag iyo khayr amraya oo khayr ku jira kuwa noocaas ee tilmaamahaas leh ulaa'ika kuwaas aladiin kuwa tilmaamaha xunxun leh aladiina kuwii weeyaan xabidat ay hoobatay acmaaluhum iyaga acmaashoodu ay hoobatay fi dunyaa adduunyadan daartan dunawigaa ee dhow dhexdeeda iyo walaakhirati daarta dambaba kuwa tilmaamahaas leh wayaqtuluuna laynaya oo laaya weeyaan annabiyiina biqayri xaqin wayaqtuluuna laaya aladiina kuwa ya'muruuna amraya bilqisdi cadaaladda kuwa amraya oo min annaasi dadka ka mid ah fabashirhum kuwaa ugu bishaaree bicadaabin cadaab ugu bishaaree cadaabkaasoo aliimin xanuun badan baa ilaahay leeyahay waxa weeyaan cadaab isaguba iscadaabaya oo isaguba isnaaraya oo xanuun badan aliim faciil aad u daran cadaabkaa ugu bishaaree marka bishaaradu wuxuu ahaa warka wanaagsan oo layskugu bishaareeyo tahakum weeyaanoo iyagana waxaa looga dhigayaa abaalmarintoodii baa loo tilmaamayaa waxaa leeyahay taas baa leedihi ayib saddex dembi bay la yimaadeen oo ku muteen cadaabkan dembiga koowaad waxa weeyaan alkufru biaayaati illaahi in aladiina yakfuruuna biaayaati aayaadka ilahay bay ka kufriyeen aayaadka ilaahay qofka dafira qofka jaxdiya qofka magaranaysaa ka kufriya waa dembi weyn taa waa mid midda labaadna ambiye ilaahay bay laayeen midda saddexaadna dad ducaadoo ilaahay dartii diinta uga shaqeeya ayay laayeen kuwaas waxaa loogu bishaaraynayaa fabashirhum ugu bishaaree bicadaabin cadaab cadaabkaasoo aliimin xanuun badan ulaaika kuwa iyagaah ee tilmaamaha xunxun lihi aladiina waa kuwa xabidad ay budhay acmaaluhum acmaashoodu ay budhay fi dunyaa adduunyada dhexdeeda ay budhay walaakhirati aakhira dhexdeedana ay budhay weye labada daarood midna wax anfaca ku heli mayaan wax raad wanaagsan oo ka harayaana ma jidho ee lacnad bay leeyihiin iyo dulli labada daaroodba wamaa lahum umana ahaanin kuwa iyaga min naasiriin min naasiriina cid u hiilinaysa oo u nusraynaysana kuwa iyagaa uma ahaanin xaaladooda iyagana sidaasaa lagu tilmaamay waxaa laynoo ku sheegayaa inaan iska ilaalino tilmaamaha xunxun kuwa ku sifaysan in ma garanaysaa laga dheeraado qof kastaaba iska ilaaliyo ayib cadaabkaas baa loogu bishaareeyey munaafiqiintana waa iyadii la yidhi bashir ilmunaafiqiina bianna lahum cadaaban aliima iyagana cadaabkaasaa loogu bishaareeyey waa isku qoys waa isku qolo gaaladaas waa weyn iyo kuwan kaloo iyaguna munaafiqiinta ah oo islaamnimadana kor ka muujinaya hoosna munaafiqiinta ka ah cadaabkaas baa loo ballanqaaday oo ay leeyihiin waxaa la tilmaamay markii laga soo hadlayey marakaca ilaahay iyo malaa'igta iyo dadka ululcilmiga ah oo shahidallaahu aan soo marinay maqaalo imaamu qurdubi uu sheegay uu yidhi aayadda waxaa ku sugan cilmiga fadligiis iyo culimmada sharaftooda haddii halkaa ay jiri lahayd cid culimmada ka sharaf badan ilaahay magaciisa iyo magaca malaa'igtoo la xidhiirin lahaa markaasna hadda culimmadan lala xidhiiriyey cilmigana sharaf intaasaa ugu filan waxaa kaloo sharaf ugu filan in nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo khayrulkhalqi ah shayga uu ilaahay weydiistay uu ilaahay inuu u kordhiyo uu ilaahay ka baryay cilmigu ahaa waxaa la yidhi waqul waxaa dhahdaa rabbi zidnii cilma ilaahay cilmi ii kordhi cilmigii muxuu u baahan yahay inaa waqti siisid inaa meesha lagu haya tegtid inaa dhegaysatid ayuu u baahan yahay kuna camal fashid xadiid kalena waa isagii tilmaamayey imaam axmed uu soo saaray ina alculamaaa warahatu lambiyaai culimmadu waa ambiyada kuwii warahadooda ahaa oo dhaxlay macnaha weeyaan ayib cabdulaahi bn mascuud baa dhihi jiray baa layidhi qofkii akhriya aayadan shahid allahu anahu laa ilaaha ilaa huwa ya maalinta qiyaamada waa imaanayaabuu yidhi markaasaa ballankaas qiradaa waxdaaniyada ilaahay uu qiray markaasaa lagu dhahayaa cid oofisana anaa u xaq badan haddaa qidhay jannadayda adiguna leedahay markaas cilmigu waa wax wanaagsan juhdi iyo dadaalna waa u baahan yahay cilmiga iyo caqliga waxaa la yidhi waxaa dhex maray wax la yidhaahdo munaadaro oo kale ama muxaawaro dood matalaad ah waxa weeyaan caqligiibaa wuxuu yidhi anaa fiican iyo maya cilmigiibaa wuxuu yidhi anigaa fiican marka waa la cabiray markii la tartansiinaya waxaa la yidhi ninka cilmiga le cilmigiisii iyo ninka caqliga le caqligiisii waa waa iskhilaafeen cilmu اlcaliimi wa caqlu lcaaqili ikhtalafa labadaas waa iskhilaafeen maxay isku hayaan man da ladii fiihimaa qad axraza sharafa labadooda kan sharafta koobay labaduba waa fiican yihiine kan xoogaa sarreeya cilmigu wuxuu yidhi anigaa meesha u dambaysa joogoo yoolka sharafta meesha u dambaysay anigoo cilmiga ah baa jooga caqliguna wuxuu yidhi ana araxmaanu bii curifa allaha raxmaankaa anigaa laygu gartaa qof caqli le baa ilaahay garta qofaan caqli lahayn caqliga ka tegey ilaahay mayuu garanayaa anigaba ilaaha weynoo waaxidkaabaa laygu gartaa markaasaa cilmigiibaa doodu la jidhaaya fa afsaxa alcilmu ifsaaxan cilmigiibaa faseexeeyey si aad u faseexnimo badanoo wuxuu yidhi biayana allaahu fii furqaanihi ittasafa labadeenna keebaa ilaahay qur'aankiisa isku tilmaama ilaahay qur-aanka ma caqli buu isku tilmaamaa mise cilmi buu isku tilmaamaa marka dee waxaa la ogyahay ilaahay meel kasta bicilmi buu isku sheegay in allaha caliimun kaana caliiman cilmigaasaa ilahay isku tilmaamaa markaasaa fabaana lilcaqli caqliga waxaa u caddaaday ana alcilma sayiduhu cilmigu inuu yahay kan boqorkiisa cilmigaa sarreeya ayb waqabala alcaqlu ra'sa alcilmi wansarafa bay ka cabireen markaasow dee haddii lagaa helo laysma sii madaxadkaadee cilmigii intuu madaxa caqligii intuu cilmigii madaxa ka dhunkaday bay saa u kala tageen waxay ka dhigan tahay innaga hadda waxaa layna ku dareensiinayaa inay sidaa xaaladdu tahay ee caqliga iyo cilmigu laba qofoo wada murmaya maaha laakiin xaaladdaas sidaa iska ah darsigeenna intaasu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab